إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo khasaare dhaliya ka fuliyay gobollada gado bakool iyo shabeellaha dhexe in ka badan boqol xildhibaan oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay inay xilka ka qaadi doonaan aadan madoobe ayna dooran doonaan guddoomiye cusub xildhibaan hore oo ka tirsanaa dowladda federaalk ayaa sheegay inaysan dowladda federaalk ahayn dowlad madax bannaan islamarkaana uu maamulo madaxweynaha yugandha ciidamada dowladda federaalk ayaa ku dagaalamay degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose iyadoo faahfaahin laga helayo khasaaraha ka dhashay dagaalkaas sara u kac ayaa ku yimid qiimaha la kala siisto khudaarta suuqyada magaalada dhobley oo ka tirsan gobolka jubbada hoose haweenka hilibka ku iibiya magaalada garawe ee gobolka nugaal ayaa ka cabanaya canshuur uu ku soo rogay maamulka la baxay puntland meydka nin soomaali ah ayaa laga helay dalka mosambiik ee bariga qaaradda afrika warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan yahuudda ayaa ku baaqday in gebi ahaanba la burburiyo barnaamijka nukleerka ee iiraan intaasu waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada warka ugu darka roon warkaas oo faahfaahsan leh goordhow ayaynu idiin soo gudbin doonaa insha allah من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا waa soddonka bisha shawaal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri dhanka kalena ku beegan siddeed iyo labaatanka bisha afaraad labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo khasaare dhaliya ka fuliyey gobollada gado bakool iyo shabeellaha dhexe weerar ay saakay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen deegaan siddeed kilomitir u jira magaalada jowhar ayaa lala egtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugnaa deegaankaas waxaana halkaas lagu dilay inta la xaqiijiyay hal askari iyadoo sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee howlgalka fuliyey ee u suura gashay inay soo furtaan qori boosh iyo mootobajaaj dhinaca kale howlgal gaar ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gudaha degmada baled xaawe ee gobolka gado ayaa lagu dilay askari ka tirsanaa ciidamada maamulka magaalada baled xaawo kaas oo lagu magacaabi jiray indhabuur axmed diiriye dhanka gobolka bakool qarax ayaa ka dhacay goob ay ku shirayeen mas-uuliyiin ka tirsana maamulka la baxay koonfur galbeed ee deegaanka yeed waxaana la soo warinayaa in khasaare kala duwan uu ka dhashay qaraxaas in ka badan boqol xildhibaan oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in xilka ay ka qaadi doonaan aadan madoobe islamarkaana ay dooran doonaan guddoomiye cusub faahfaahinta qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi xildhibaanadan oo ku shiray magaalada muqdisho ayaa waxa ay soo saareen war-saxaafadeed ay ku sheegayaan inay diyaariyeen mooshiin ka dhan ah aadan madoobe oo ah guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka waxa ay ku goodiyeen inay xilka ka qaadi doonaan aadan madoobe islamarkaana dooran doonaan guddoomiye cusub iyagoona eedeymo kala duwan u jeediyey guddoomiyahooda waxa ay ku eedeeyeen inuu xiray xarunta baarlamaanka kadib markii uu ka war helay inuu jiro mooshiin isaga ka dhan ah oo ay diyaariyeen qaar ka mid ah xildhibaanada kulan xildhibaanada golaha shacabka ay maanta isugu yimaadeen islamarkaana kaga arrinsanayeen xirnaanshaha kalfadhiga lixaad ee golaha iyo soo jeedinta mooshin xildhibaanada ay ka keeneen guddoonka baarlamaanka ayaa waxaa dood iyo falanqeyn dheer kadib isla qaateen inuu yaallo mooshin dhammaystiran oo ka dhan ah aadan maxamed nuur aadan madoobe iyadoo kalfadhiyadii kalfadhigii lixaad uu furan yahay ku dhowaad saddex biloodna aanu wax shaqo ah yeelan haddana fadhiyada golaha uu u xiran yahay guddoonka baarlamaanka si ula kacna loo hakiyey howlihii shaqo ee baarlamaanka kadib markii guddoonku uu ka war helay inuu jiro mooshin ka dhana haddaba mooshinkan ay xildhibaanadan ku doonayaan inay xilka uga xayuubiyaan hoggaanka baarlamaanka ayaa imaanaya kadib markii bilihii lasoo dhaafay uu isqabqabsi xoogan buuq iyo sawaxan uu hareeyey baarlamaanka dowladda federaalka iyadoo geesta kale ay jireen olole ay xildhibaanada uga soo horjeedaan hoggaaminta aadan madoobe ee ku aadan habmaamulkiisa baarlamaanka xildhibaan hore oo ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa sheegay inaysan dowladda federaalka ahayn dowlad madax bannaan islamarkaana uu maamulo madaxweynaha yuganda cali aadan ayaa inoo eegaya tafaasiisha qodobkan zikariye xaaji cabdi oo ah xildhibaan hore oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa waraysi lala yeeshay kaga hadlay shirkii dhowaan xasan sheekh uu kaga qayb galay magaalada kambala iyo heshiiskii dhowaan la shaaciyey ee dowladda federaalka ay la gashay xukuumadda ankara isagoona ku tilmaamay tallaabooyin muujinaya isdhiibadda dowladda federaalka
isagoo neefka wada qaado wey wixii oo dhan dad baa la siiyey erdogan iyo shir turkiga la siiyey waxba kuma leena annagu laakiin anugu waxaan qabaa dowladda soomaaliya faraha xasan sheekh bay ku dhimatay iyo baarlamaankiisa waayo sidaasi ma aha maalin walba wax cusub oo dhimasho ah oo dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed ku dhimanayso ayaa heshiis lagu galaa aan laga warqabin laakiin hadda tani ma ahan heshiis maaha tani waxa weeye dhiibis isdhiibid weeye marka wax laga hadli karaba maaha iibin la iibiyey qarankii iyo ummaddii oo dhan weeye sakariye wuxuu xusay in shirkii kambala xasan sheekh maxamuud lagu sheegay inuu laba bilood kadib dib ugu soo laabto uganda si loogu wada hadlo khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo mucaaradka gudaha oy ugu horeeyaan maamul goboleedyada ay shisheeyuhu ka dhisteen dalka dowladda dhexoo federaalka ahi cid ma hayso dalkii waa wada dirirsan yahay goboladii ma hayso shirkii cartoo kaleo dibadda lagu maamulahayay ayuu kusoo dhammaaday ma garatay laba bilood ka bacdi adoo dadkii heshiis la halkaan ima waaliya marka annagu hadda wax dowlad ahaan wax muxuu ahaa awooda iyo wax sobarayna waxa la yidhaha madax bannaani aan leenahay ma leh waana la maamulaya museveni baana maamulaya madaxweyne kalena maamulaya aan shaqa nugu lahayn daasi kusoo dhammaatay waxaa la yidhi keen dadkaagii dadkaagii ma haysid dadka soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed ma dhisna ha gobolladii ma haysid halkaan laba bilood ka bacdi shir halkaan u imaadaa la marka waa carta cartaa dib loogu noqdo hadalkan ka soo yeeray xildhibaan hore zakariye xaaji cabdi wuxuu muujinayaa walaaca iyo shakiga xoogan ee ay qabaan siyaasiyiinta soomaalida ciidamada dowladda federaalka ayaa ku dagaalamay degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose iyadoo faahfaahin laga helayo khasaaraha ka dhashay dagaalkaas mubaarag cumar ayaa inoo sii ambaqaadaya faahfaahin ku aadan qodobkan wararka ka imaanaya degmada qoryooli ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ku warramaya in halkaasi barqanamadii maanta uu ka dhacay dagaal qaraar oo geystay khasaare kala duwan dagaalkan ayaa u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka ee jooga degmada qoryooley iyagoo saddexdii maalin ugu dambeysay ku dagaalamaya gudaha degmada waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac oo gaaray ciidamadu dagaalamay goobjoogo ku sugan magaalada qoryooli oon khadka taleefanka kula xiriirin ayaa ka waramay dagaalada maanta ka dhacay degmada qoryooli iyo khasaaraha ka dhashay inta uu ka warhayo maxaad kee joogtaa degmada qoryooley bal ka waran degmada qoryooley dagaal ka soconaya yow saaskeed subaxnimadii waxaa ka dhacay rag maleeshiyaad ah oo kuwo kaloo meel maqaayada fadhiyey soo weeraray waxayna ku dileen hal nin waxayna ku dhaawaceen labo waa gartay dagaalkii u dhexeeya marka maleeshiyaadka oo oo dhanka dowladda masalaya daraad waxaa weeraray labo gruub oo si maleeshiyaadka ah laba laba kamid ah ku dhimatay meeshaas maanta hadda aan kula hadlaayo daqiiqada ka horna ilaa hadda xabad sistemkeeda dagaal ka dhacay dagaalku ha hadda xabada sistemkeeda ii socotaa waana maleeshiyaadku waa difaaciyo kala jiraan hadda wallaahi hadda kan midka hadda tan hadda soconaya hadda khasaarihiisa weli si cad looma hayo laakiin khasaare la-aan maahan sababtoo ah macnaha waxa waaye xabaduhu si aan ilaaxududa ay socdeen maxaa shalay iyo maalintii kasii horeysay ayay magaalada qoryooli martigelisay dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka dagaalka maanta lawarado aan la hadalnay waxaa inoo sheegeen inay ku dhinteen shan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka degmada qoryooli ayaa marar badan martigelisay dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka dadka shacabka ku nool magaaladan ayaa ku dhiban dagaaladan soo noqnoqday sare u kac ayaa ku yimid qiimaha la kala siisto khudaarta suuqyada magaalada dhobley oo ka tirsan gobolka jubbada hoose faahfaahinta warkan waxaa inoo eegaya cadnaan xaaji muxsin suuqyada lagu iibiyo khudaarta ee ku yaala magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa la soo warinayaa in laga dareemayo sare ukac ku yimid qiimaha qudaarta ee magaaladaas qaar ka mid ah ganacsatada iibisa qudaarta ee ku nool magaalada dhuubley ayaa waxa ay ka warameen saameynta ay ku yeelatay arrintan iyo waxyaabaha keenay suuqaan soo galnaa moosaan iska gadgadanaa liimaan iska gadgadanaa hadda mooskii waana raga qudaar la-aan waay wax noo yaala ma laha raf- waa qudaar wax yaala ma laha haa sida soo ma aha qudaarta xirantay soo inaan samato hadda saddex ber afar ber wax ma arkayn maalinta wax noo imaadaan maanta waxayna imaadaan hadda afar ber shan ber wax ma arkayn hadda halahoo liinaan soo qaatay kuwaas waxaan guri ka raadanaya hooye dirgaankii liinta horta maxaan qodan jirnay boqol hadda maxaa leeyahay dirgaankii saddex boqol saddex boqol markaan ku gadno maxaan ka raadinaynaa eh, konton kun afartan kun lixdan kun aan ka raadinaynaa markii hore waxbaan ka helayni hadda laakiin waxba lagama helayo waxa laga helayo hadda malaha jidku ma- uu hadda u furmay meeshaan aan saarnaa meeshii markii oo qudaarta iyo wax walba ay imaan jireen oo yaaleen wax deen eh waa lagu siin jiray hadda ayagana deenta ma bixin karaan oo ay ku adkaadeen marka waxyaalahaasa iska jira waxaa sababay roobaa da-ay kolley sidan macnaha arkaayo roobbaa da-ay marka roobkii baa jidkaa xirmay intaas umaashaan dareemaya xilliyada ay roobabku da-aan ayaa waxaa xirma wadooyinka isku xira magaalooyinka qaar ee gobollada dalka waxaana saameyntaasi laga dareemaa suuqyada ganacsiga iyadoo uu isbeddel ku yimaado qiimaha badeecadaha kala duwan
haweenka hilibka ku iibiya magaalada garowe ee gobolka nugaal ayaa ka cabanaya canshuuro uu ku soo rogay maamulka la baxay puntland cabdulkhaaliq macalin cabdiweli ayaa inoo eegaya faahfaahinta qodobkan haweenkan oo hilib ku iibiya suuq ku yaala magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ayaa ka cabanaya canshuur xad-dhaaf ah oo uu ku soo rogay maamulka la magacbaxay puntland ee ka arrimiya magaaladaasi haweenkan ayaa tilmaamay lacagta ay ka helaan iibinta hilibka inta ugu badan looga qaado canshuuraha uu maamulkaasi soo rogay waxa ay sidoo kale sheegeen in askarta maamulka la magacbaxay puntland ay wadooyinka ugu qaadaan lacagihii yaraa ee usoo haray canshuurtiina waa nala ku kordhiyey kamana bixi karno ciyaalkii iskooladii waa nala ka soo cayriyey qof walba muxuu hayto iyo lacagtii waa bixin weynay xoolihii waa nala ku yeeshay waa ku daymownay sayladii ariga go'aan baa shala laga soo saaray go'aanka laga soo saaray wuxuu yahay hal iyo bar qofkaan bixin unusan neefka la bixin annagu halka dowlad baan awooddayada ahayn ilmo yar baan fii uga raadsanaa fiidii baan ka weynay waxbarashadii baana looga soo ceeriyey guryaha ay hadda noo joogaan waxaa darnaatay annagoo halkii dowlar loo ciidayna in hal iyo barna la dhoo askar iridda naloo fariisay iridda hal haddaaba hilibka la baxna waa nalaka daadiyaa canshuurtiina hal iyo bar baa nalooga dhigay hilibkii waa baaraya oo hilibka iyo ismara lacagta laga soo bixinaya tani ayaa ku dabafeelaysa dhibaatooyinka uu maamulka la magacbaxay puntland ku hayo shacabka ku dhaqan deegaanada iyo degmooyinka uu ka arrimiyo iyadoona dhammaan dadka ganacsatada ay ku soo rogeen canshuuro xad-dhaaf ah oo lagu dhacayo hantidooda meydka nin soomaali ah ayaa laga helay dalka mosambiik ee bariga qaaradda afrika mar kale iyo farxaan cali cabdulaahi oo inoo eegaya faahfaahinta qodobkan wararka ka imaanaya dalka mosambiik ayaa ku waramaya in magaalo ka tirsan dalkaasi laga helay meydka nin soomaali ah ninkan ayaa lagu magacaabi jiray cabdifitaax sayid axmed waxaana ay wararku sheegayaan in la dilay waxa uu ka mid ahaa dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool dalka mosambiik sidoo kalena ganacsi ku lahaa halkaas isagoona ahaan jiray imaam masjid sababta ka dambaysa dilkiisa ayaan la ogeyn ilaa iyo hadda waxaana meydkiisa la wareegay ciidamada booliska sida uu sheegayo mid ka mid ah soomaalida ku nool dalka mosambiik yarkan la dilay saaxiib baan ahayn Een, waxaa la yidhaahdaa cabdifataax sayid axmed baa la yidhaahdaa Een, waxaa loo badinayaa sida dad eheladiisa oo wadanka jooga iyo asxaabtiisa ay ii sheegeen in la dilay sababtoo ah waxaa xalay gurigiisa oo ku yaala ee, wadanka mosambique laga helay meydkiisa waxaana ilaa hadda socdo baaritaano een, ciidamada ammaanka la wareegay waxaana la baarayaa meydkiisa wuxuu ahaa dhalinyarada soomaaliyeed ee ku nool wadanka mosambique muddo dhowr sana ab halkaas buu deganaa uu ka shaqaynayay mar shaqooyin caadi oo dadka eh, ganacsatada ee wadankaas ka shaqaysto ka mid ahaa sidoo kaleeta mar wuxuu ahaa imaam masaajid oo dadka iyo salaada tujin jiray Een, hadda wararka uu- la helayo waxay sheegayaan in ciidamada booliiska ay la wareegeen meydkiisa oo baaritaan uu ku socdo tuhunaa jira oo ay suurtagal tahay in la dilay marka ilaa iyo hadda lama xaqiijin karo waxaa laga warsugayaa in booliiska ay baaritaanada soo dhammaystiraan islamarkaana warbaahinta iyo dadka ehelkaba ay la wadaagaan waxa ka soo baxa baaritaankooda dalkan oo ay ku sugan yihiin soomaali fara badan ayaa waxaa dadka soomaalida lagu geystaa dhibaatooyin ay ka mid yihiin dil dhaawac iyo in la boobo hantidooda ugu dambeyntii yahuudda ayaa ku baaqday in gebi ahaanba la burburiyo barnaamijka nukleerka ee iiraan ra-iisul wasaaraha yahuudda benyamin netanyahu ayaa mar kale ku celiyey baaqiisii ahaa in gebi ahaanba la burburiyo kaabayaasha nukleerka ee iiraan xilli washington iyo tahraan ay yeelanayaan wadahadallo lagu gaaraya heshiis ku aadan nukleerka netanyahu ayaana war-saxaafadeed uu soo saaray fidnimadii axadda ku yidhi halka heshiiska ah ee wanaagsan waa midka meesha ka saaraya dhammaan kaabayaasha iyo dhismaha nukleerka iiraan sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee royters netanyahu iyo mas-uuliyiinta kale ee ka tirsan kayaanka yahuudda ayaa muddo dheer ballan qaadayay inay ka hortegayaan in iiraan ay samaysato hubka nukleerka kadib markii sannadkii hore labada dhinacay isweydaarsadeen weeraro dhanka cirka ah hadalka ra-iisul wasaaraha yahuudda ayaa imanaya hal maalin kadib markii lasoo gebagabeeyey wareegga saddexaad ee wadaxaajoodka u dhexeeya washington iyo tahraan kaas oo ay martigelinayso caasimadda cumaan warkii oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan intaa ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballan ah inta ka horraysa waxaynu idinku dhaafeynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh